asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka caawaan idiin hayno waxaa ka mid ah magaca howlgalkii ciidanka midooda afrika ee amisom oo la bedelay afar ruux oo cudurka shubanka ugu geeriyootay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dowladda soomaaliya oo waxba kama jiraan ku tilmaamatay heshiis kasta oo ay la saxiixdaan somalilan dowladda taiwan hay-adda simha oo tababar la xidhiidha macluumaadka doorashooyinka u qabatay qaar ka mida suxufiyiinta magaalada muqdisho iyo musharax xildhibaan cabdulaahi axmed oo shalay gaaray magaalada gaalkacyo oo ka bilaabay halkaas ololihiisa doorashada xildhibaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kusoo dhawaada warkii dunida oo dhan afar ruux ayaa cudurka shubanka waxa ay ugu geeriyoodeen deegaano hoostaga gobolka shabeellaha dhexe sida warkan uu inoogu soo diray waryaheena mahad kuwaara ijey afar ruux ayaa degmada mahadai ee gobolka shabeellaha dhexe waxaay ugu geeriyoodeen shuban biyood ka dilaacay degmadaasi xaalad adag oo dhanka nolosha ayaa ka jirta degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii uu guray webiga shabeelle oo ay ku tiirsanaayeen dadka degmada mahaday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada mahaday saalax fuleyl xaaji ayaa raadiyaha ee telefishinka dalsan waxa uu ugu warbixiyey xaaladda degmada mahaday oo ay wakhtigan ka jiraan xaalad adag oo dhanka nolosha
maadaama xilligii jiidaalka ee qorxeedka lagu jiro oo maaragti baahida ay taano ay tahay xilligii maaragti bakteriga oo koleeraha ama shugunka uu dilaacayo ay tahay intaasna waxaa kusii dheer weliba webigii oo biyiriyo eber ah oo wax la yidhaaho cusbo ay taabatay oo xataa maaragti bini aadanaha iska dhaafa xoolaha hadday isticmaalaan oy cabaan ku yar xanuunsanayaan haddase waxaa xaqiiqda aa laga hayaa afarta xaafadood xaafad ka mid ah xaafadda kacaanka la yidhaaho inuu isbuucii lasoo dhaafay saddex ay ku geeriyootay laba caruur ah iyo oday daraad oo bisha lix iyo labaatanka aheedna oday daacuun laagala soo cararay suunbiyuudka oo degmada jawhar la keenay odaygiina maqribkii kale inuu ku dhintay oo shalay lagu aasay degmada jawhar dalka waxa waaye mahaday dhibaatada soomaali weynaaska la sameeyayo baste isaga waxaas qabaa dhibaato u gaar ah weligeed maaragti degmadii ugu yareed waaye oo maaragti ibadhaalka aheyd degmooyinka soomaaliya iidaa u dambaysay karka daryeel dowladnimo iyo maamulnimo iyo maaragti masaacido ama kaalmo oo hay-ada caalami ah oy gacan ka geysteen ma jiraan ay u ildaran yihiin bulsha weynta mahaday iyo afarta iyo kowda tuulo oo mahoostimaada degmada mahaday koleerihii oo wada jiro haddii mar afartii xaafadood xaafad ka mida oo maaragtay koleerihii lagu arkay xaqiiqda waxa waaye moga maaragtay under analysation la sameeyo ama maaragtay sadaashan guud oo laga fiiriyo afarta xaafadood oo kaleetana inay nabad qabin oo bahalkii jiro tuulooyinkana aw ka jiro rukuleelisaa lagu jiraa ka hortagay u baahayeen marna waxaa laga isticmaalaa bilhaarsiya bahasha la leeyahay kaadi dhiigta iyo balaayadaasaa dilaac waa waktiga roobaadka iyo webiga ay isqabtaan markaana waxaa la maaragtay dhibaatada ay ka taagan tahay bakteriga la leeyahay maaragtay koleeraha la leeyahay iyo shubanbiyoodka ah
dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada mahaday saalax fuleel xaaji ayaa waxa uu baaq u diray wasaaradaha caafimaadka iyo beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana ugu baaqay in wax ay ka qabtaan xaaladda caafimaad ee ka jirta degmadaasi sidoo kalena wasaaradda beeraha ayuu ugu baaqay in webiga shabeelle wakhtigan uu u baahan yahay carratuur ka hor inta aanu biyo keenin
marar badalka waana iga codsi waana iga soo jeedin dowlada hay-adaha oo shaqada ku leh caafimaadka oo siiba wasaaradda beeraha iyo inta iyo inta wasaaradda caafimaadka dhinaca webigana xoogga inay saaraan dhinaca caafimaadka iyo daryeelka bulshadana inay wasaaradda caafimaadka xoogga saarto iyadoo u marayso hay-adaha caalamiga ah w b iyo faw iyo wixii la raaco aada u mahadsantihiin dhowr mar webiga shabeelle ayaa fatahaad saameyn ku reebtay dadka iyo deegaanka waxa uu ka geystay deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe taas oo sababtay inay go-aano waddooyinka gala degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe mahadkuwaare raadiyaha iyo telefishinka dalsan jowhar
magacii ciidanka midowda afrika ee amisom ayaa la bedelay waxaana howlgalkan uu noqon doonaa mid ka duwan kii amisom gudoomiyaha arrimaha siyaasadda amniga iyo nabadgelyada ee midowda afrika danjire bankole adiole oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa shaaciyey in kowda bishan abril uu howlgalka cusub ka shaqo bilaabi doono soomaaliya howlgalka cusub oo lagu magacaabo african union transitional mission in somalia oo loo soo gaabiyo admis ayaa howsha kala wareegi doonaa african union mission in somalia oo amisom loo soo gaabinayay waxaana lagu wadaa inuu xoogga saari doono sidii amniga dalka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada soomaalida danjire bankole ayaa waxa uu sheegay in midowda afrika iyo dowladda soomaaliya ay ku heshiiyeen qorshaha howlgalka cusub ee ujeedooyinka laga leeyahay iyo muddada markaasi uu socon doono toddobada maaj waxa uu sheegay waxa ay shan iyo toban sano u buuxsami doontaa howlgalka amisom oo wax badan ka qabtay nabadeynta soomaaliya waxaana uu sheegay admis in ay xoogga saari doonto saddex arrin oo kale ah diyaarinta ciidan si fudud u cirib tira al-shabaab iyo in xoogga la saaro si markaasi nabadda iyo xasiloonnida dalka ay si buuxda ula wareegaan ciidamada soomaalida dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in heshiis kasta oo ay somalilan la gasho taiwan uu noqon doonin mid markaasi midho dhal ah waxaana ay sheegeen in heshiis kasta oo somalilan ay la gasho dalalka dibadda uu noqonayo midaan sax ahayn cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka warramaya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay heshiis kasta oo ay kala seexdaan somalilan iyo taiwan safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka shiinaha ambasator cawaale cali kulaneh ayaa sheegay inaysan jirin dunida cid aqoonsan somalilan iyo taiwan midna waynu cambaaraynaynaa qaabka ay taiwan ula dhaqmayso somalilan waxaannu mar weliba ilaalin doonnaa madax bannaanida qaranka soomaaliya iyo madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya ayuu yidhi kulaneh sannadkii labada kun iyo labaatankii wasiirka arrimaha dibadda ee taiwan ayaa sheegay in iyaga iyo somalilan ay ku heshiiyeen in midba midka kale uu xafiis ka furto deegaanadooda bishii febraayo ee isla sannadkaas taiwan oo iyada oo xataa aan ictiraaf haysan ayaa heshiisiis afgarad ah la yeelatay xukuumadda somalilan arrintaas ayaa markiiba waxaa cambaareeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya shiinaha dhankeeda waxay bogaadisay go-aanka dowladda soomaaliya waxay ku cambaaraysay kulankaas dhex maray madaxda taiwan iyo mas-uuliyiin ka socday xukuumadda somalilan madaxtooyada somalilan ayaa sheegtay in muqdisho iyo beijing ay dhowrayaan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee labada dal kadib kulan uu madaxweynaha la qaatay safiirka shiinaha u fadhiya soomaaliya dowladda soomaaliya waxay xaqiijisay in dadaalkeeda ku aadan hubinta qayimka iyo mabda' shiinamida islamarkaana uu cambaareeyey tallaabada taiwan ee wiiqaysa madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya waan uga mahadcelinaynaa arrintaas ayaa lagu yidhi qoraal barta twitter-ka ku soo qoray afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha labada kun iyo labaatankii wuxuuna ku soo aaday hadalka safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya shiinaha ambasator cawaale cali kulane xilli uu haatan meel sare sii marayo xiriirka taiwan iyo somalilan u dhexeeya
si aad ugu adeega
guud ahaan wararkeennii habeennimo ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio danson ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel